أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo tahriibayaal ay ku jiraan soomaali ayaa lagu leeyahay badweynta u dhexeeya dalka tuunis iyo qaaradda yurub iska horibaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho ehelada maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta oo lagu laayey weerarada mujaahidiinta ayaa kooxda ridada ku eedeeyey in ay ka been sheegayso mustaqbalka wiilashooda qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran tahriibayaal ay ku jiraan soomaali ayaa lagu laayahay badweynta u dhexaysa dalka tuunis iyo qaaradda yurub walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ugu yaraan siddeed qof oo tahriibiyaal ah ayaa meydadkooda laga helay xeebaha dalka tunisiya kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow magaalada abwaabeed ee gobolka isfaax sida uu u sheegay sarkaal tunisiyan ah wakaaladda wararka ee royters sarkaalka ayaa sheegay in sagaal iyo labaatan qof oo kale la badbaadiyey balse dad badan oo kale weli la laayahay dadkaasoo u badan kuwo kasoo jeeda wadamada bariga afrika doontan ayaa la sheegay inay ahayd mid ka baxday xeebaha gobolka isfaax ee dalka tunisiya halkaasoo caan ku ah safarada tahriibka ee dadka afrikaanka ah gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalalka saxaraha ka hooseeya si ay u gaaraan dalalka yurub jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga ayaa qiyaastii boqol iyo konton kilomitir u jirta xeebahaas taasoo ka dhigaysa meel ay dad badani u arkaan marin sahlan inkastoo ay khatarteedu aada u sarayso wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay in dhammaan dadkii doonta saarnaa ay ahaayeen ajaaniib kuwaasoo isugu jira dad ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya iyo waddamo kale dhacdadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo qoysas badan oo soomaaliyeed maalmahan baraha bulshada lagu arkayay iyagoo raadinaya dadkooda oo ay sheegeen inay ku maqan yihiin badda u dhexaysa dalalka tunisiya aljeriya iyo yurub kuwaasoo aan weli geeri iyo nolol lagu haynin welina lama xaqiijin in dad soomaali ah ay ku jiraan dadkan doonta kula qallabintay badda u dhexaysa tunisiya iyo qaaradda yurub tunisiya ayaa sannadihii dambe noqotay barta ugu weyn ee tahriibiyaashu ka tahriibaan taas oo beddeshay liibiya oo horey ugu caanbaxday tahriibka loo aado qaaradda yurub sannadkii labada kun saddex iyo labaatan midooda yurub ayaa la saxiixday dowladda riddada tunisiya heshiis gaaraya laba boqol iyo sagaashan milyan kaas oo ku saabsan xakameynta waxa ay ugu yaraan socdaalka sharci darada ah mahadsanid cali yare iska horibaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen marwaan maxamed afar qof ayaa ka geeriyootay tire intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal culus oo shalay ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan oo ka dhex qarxay laba maleeshiyo beeleed ayaa lagu soo warramayaa inuu socday muddo saacad ah kaasoo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadkii ku dhaawacmay dagaalkan oo isugu jiray shacab iyo maleeshiyaadkii dagaalamay ayaa loo daadguriyey cisbitaalka degmada wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalka oo dhowr jeer laisku noqnoqday haba yaraatee aanay jirin cid beelahaasi kala dhex gashay dagaalkana xili dambe uu iskiisa u koboobay xaalada deegaanka ayaan la saadaalin karin iyadoo mar weliba la falin karo dagaallo hor leh oo qarxa maadaama labada maleeshiya ay ishor fadhiyaan hub aruursin ay wadaan ma ahan markii ugu horreysay ee labadan beelood ay ku dagaalamaan qoryooley balse waxaa jira dhowr jeer oo hore oo sidan oo kale ay daliil xoogani u dhex martay deegaanada ay ka armiyaan maamulada riddada ah ee u adeega danaha shisheeyaha waxaa inta badan ka jira dagaallo aan dhammaad lahayn oo had iyo jeer ka dhex xaloolsan beelaha walaalaha ah waxgaradka iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa marar badan maamulada riddada ah ku eedeeyey inay ka dambeeyaan hurinta colaadda iyo darirta beelaha soomaaliyeed maamulada riddada ah ayaa la ogaaday inay isku diraan iskuna hubeeyaan beelaha dariska ah iyadoo maleeshiyaadkooda riddaduna ay qayb ka yihiin dagaaladaasi mahadsanid marwaan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho walaalkan ismaaciil salaad ayaa war-saxaafadeedkaasi soo akhriyey bismillaahi araxmaani araxiim madaafiic lagu garaacay xalane soddonka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniina weerar madaafiica ku garaaceen xarumaha cadowga ee xerada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfaac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane kuwaas oo ku dhacay dhismo ay ku shirayeen saraakiisha saliibiyiinta xarumo laga hago diyaaradaha darooniska iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta xalane waa xarunta ugu weyn ee isbaysiga saliibiyiintu ay kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda shahadala dareernimo ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaasi oo qof waliba oo muslim ah waajib kaga dhigaysa inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaasi duulaanka ah inta la xaqiijiyey waxaa duqaynta ay mujaahidiintu la beegsadeen xalane ku bakhtiyey saddex sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray xarumihii cadowga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka horayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilafka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ehelada maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta oo lagu laayay weerarada mujaahidiinta ayaa kooxda riddada ku eedeeyey in ay ka been sheegayso mustaqbalka wiilashooda walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kumnaan ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku hoobtay dagaaladii sannadihii lasoo dhaafay ka dhaciyey wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya inkastoo saraakiisha murtadiinta ay dafiraan maleeshiyaadkaasi ku halaagsamay weerarada cagmarinta ah ee mujaahidiintu ay ku qaadaan saldhiigyada cadowga haddana muuqaalada iyo sawirada ay soo gudbiso mu'asasada al-kataib ayaa fadeexadeeyey madaxda kooxda riddada waalidiinta dhalay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku bakhtiyey dagaaladaasi ayaa dhigay isku soo baxyo walaac ay ku muujinayaan iyagoo kooxda riddada ku eedeeyey inay ka qarisay masiirka wiilashooda dadkan oo u badnaa dumar ayaa sheegay in wiilashooda oo ahaa askar ay nolol iyo geeri ku la'yihiin islamarkaana aysan jirin cid kala hadashay askarta ay weysan yihiin ehelada askarta ku baxay gacanta mujaahidiinta ayaa ka cabanaya bahadil ay kala kulmeen isla murtadiinta ay ka tirsanaayeen kuwaasoo xoog ku soo galay guryihii ay degnaayeen iyagoo barakacinaya waxay sheegeen in dagaaladii ka dhacay cusweyne caad iyo aadan yabaal ay ku waayeen maleeshiyaad fara badan kuwaasoo qaarkood iyagoo maxaabiisa ka soo muuqday shaashadda al-kataa'ib ehelada askartii lagu laayay dagaaladaasi ayaa xasan gurguurte u arka hiriye cune aan waxba xeerinayn oo ka been sheegay masiirka wiilashooda askarta qaar oo saraakiisha riddada ay eheladooda u sheegeen inay nabad qabaan ayaa meydadkooda lagu arkay baraha bulshada halka qaarkood iyagoo maxaabiis ah ay muuqaallo ka soo duubtay mu'asasada alkataa'ib arrimahan oo ka caraysiiyey waalidiintii dhalay askarta waxaan ku dhammaanay aan ku dhahay coos weyne waxaan ku dhammaanay eh, meeshii liiraahan ku leeyahay waxaan ku dhammaanay eh, eh, ceel caddaan ku dhammaanay aadiya baalaan ku dhammaanay awoomaka ayna maristayna meeshanay dharaaran tahay wiilasha ayna waa dhammaadeen wiil looma joogo wiilasha ayna dagaalka ay ku dhammaadeen noloshaa lagu qabsaday ilaa hadda ma hayno meel ay kusugan yihiin maamada inta degan iyo ragga inta degan wiilashaayna annaga ma hayno nolol iyo geera kuma hayno warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta loo qariyey xogta askarta murtadiinta ee ku baktay weerarada mujaahidiinta ay tahay saraakiisha kooxda riddada oo qaab musuq maasuq ah lacago mushaar ah ku sii qaata magacyada askartii la dilay arrinkaa oo bannaanka soo dhigaya heerka uu gaarsiisan yahay tugaysiga cadowga dhexdiisa ka jira maxaabiista murtadiinta oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe ayaa fariimo u diray kuwa weli ku jira safka cadowga marka waxbaa ee dowladda isku sheegay shalay meesha i keentay ee beriga maanta waa waa iga carartay marka waxaan leeyahay ee dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ee maanta anagaa gacan ku jirna marka waxaa idin leeyahay yaan inla qaldin yaan inla qaldin sida anagoo kale yaan inla qaldin anaga waanoo la qalday ee waxaan macnaa wax eenaa noola sheegay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan u diraya fariintaan u diraya waxay tahay qof walbo macnaa soomaaliyeed macnaa inay askarta xaggooda ka fogaadaan iyo hadda kadib meel walba wax walba lagu qoraa marka waxa waaye anagaana la qalday ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inays dib dambe usoo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dhiilaa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldeysid dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan awoodoodu way way daciifaan marka waxa waaye kitaab baa lala dagaali kara ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo murahabaaminaya macnaa inay dagaal ka galaan islaan lalama darir karo islaan lama- lalama dagaali karo qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen casaam carafaad qoysaskani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guryo iyo dhul ay lahayeen dadkan shacabka ah ay dhaac iyo boob ay u geysteen kooxda hurdada soomaaliya qaar ka mid a odayaasha degan qaybo ka mid a xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhowaan maleeshiyaed murtadiin ay u imaadeen kuwaas oo ku amray dadka shacabka dhulkaasi degan muddo saddex maalmood gudahooda iskaga guuraan guryaha ay degan yihiin annagoo deggan xaafadda degmada eh, daarasalaam miisaanka dhuxusha annagoo deggan buula boocleyaa la yidhaahda waaxaan deg- meeshaasaan deggannahay shalay waxaa noo yimiday saldhigga bari iyo taliyaha eh, degmada yaakshiid waxayna yidhaheen dhulkan xasan shiikhaa aa qaadahaaya ka wareega sharci laynkama rabo haddee war kale laynkama rabo saddex beri gudahood uga baxay yidhaheen guryaha annaguna dad masaakiina oo sharcigooda leh oo dawladdi siyaad barre wax u sharciyaysaan nahay intaasaan deegaan ahayn intaasaan ku noolayn aniga waa ku dhex dhashay eh, dad ilamiduhu waa ku dhashay xaqayna saasaan u leennahay waa maqlayna in xidhyaha dawladda laysku haysto uun la- qayla ka taagan tahay annagu xidho dawla ma degganin dhulaan leennahaan deggannahay goofla u leennahay sharci u leennahay dukumiintigaas rasmiga ahaanu haysannaha xasan gurgurta ayaa horay u boobay dhul ay deganayeen dadka shacabka ee muqdisho kuwaas oo uu qaarkood xaraashtay halka dadkii deganaa dhulkaasna uu ka barakiciyey islamarkaana xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku wajahayso magaalada muqdisho mahadsanid casaam ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii hambaqaadaya xasan ibraahim maxamed iyo ibraahim maxamed ibraahim waa labo askari oo taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka murtadiinta waxaana in muddo ah kasoo howlgaleen qaar ka mid a gobolada dalka askartan taa'ibiintaha oo lagu soo bandhigay degmada tiyeglow ayaa markii towbada loo qabtay waxa ay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay lasoo kulmeen intii ay ka tirsanaayeen cadowga iyo waxa kalifay inay kasoo baxaan magacayga xasan isaaq maxamed magu kooyayin walaweyn askari military yahay afar sani yahay military yahay xagee ka raacday hudur dhalinyaro badanoo faage ansdhaqadaani jinka markastaba maybawali samay inaada samayto iska deesmaa meelasey walaadna faa'iide anaku deeri mile maybawa mustaqabalaan iyo rafaad oo diinteeda muslimka adka dhalati kubati gaalnimanka dhamadaas walbadan ahaada qaabka muslimiinka adagga bedelana jira walaahi maybawa dagaalo badan iibgaaday ilaa eeldheer eelbuur hirshabeel jilmarka dagaala nooyaaj oo kala duwan badankaa mari mar xaaladii adkayti maalin kow aan dagaal in koowaay dhibooy markaateynano b eyamayb waa lusmareebna nooqaadi meel oo duur eh oo galgaduudkaas emayb waa ununan kasaana ila duhur eta mayb waa yaa mujaahidiinta isla kulugni dhacdadaas mayb waa dhacda yaable waana yainhayti walaahi maalintaas ayti mayb waa dagaal foolan ulusadhay wadda oo mayb waa elbuur iyo dhandhaytada lusmareeba ku bani markaas insha allah jidkananin gali marka ciidan oo u subo mayb waa yahayni dharkii dariskii una hirnaynananilihiridi marka mayb waa dhacdadaas yahaan marnayada insha allah mayb waa magaay ibraahim maxamed ibraahim alaleera ibraahim xaggee ka imaatay walawenga ka imaada meela askarka ahayni lamada kun labaad sideed baydhooy ku rahay midan raay baydhoo isku shaqee dhar ii walaasag isku wareejiyay dan askara meeli kanagadi dhibuuna maamar ha guraleyleyse dan saasa ka shaqeeyay dagaalka inga goreey berdaale ka galay meeleerow dadka u isgaleen uleysaan ee muaaradnagadan iyo dagaal galay mujaahidiinta dagaal marmar galnaatana walhay qaaday walaweynga la isheeni gaaljalal dagaalame dheeraatanyole dagaal labilaawne meelaraay dadkunta isbaare adegsan isbaare lagaadeneeri isbaare qaado lelisin iskugaadiyatana meelaraay isbaare bay degsideen dadki isbaare qaadan dhaayan dadkiiba lanba-onay walaaw hadal arwalaalauma jer er hadag laybilanka daraaya masaakinta way dhibaatayaay mudin labonisheeni si un meelaraay meeleynu surugni aadi an shaqeeyaanay unlaibnani kay dhiban dhibaataya wiyun la bilaaway meelaraay unin meelaraay dadwaynin baahan familkaan barnin baahan waalidkaan unin baahan walaaladan unin baahan antiun meelaraayata isku shaqaysano wadankii kaana hornamo ka nolonafadaani ugu dambeyn askartan oo si aad ah ugu faraxsan soo dhoweenta ay mujaahidiintu ka heleen ayaa fariimo baaq towbadkeen ah u direen haraadiga murtadiinta ee weli ku go-doonsan xeryaha murtadiintu kaga sugan yihiin gobolada dalka dhalinyaradii saaxiibada ahay walayohay shalay waba iskalijarin ana ku tanaasuuli diinta muslimka aanagnagdi markastana lanka maybwaa allan weyn bahaado oday bahaado waalagta marba nooli walaalada marmukii loogalneed meeliska jirta may areeyoona may anbaaqay oo fariin ee saaxiibaday ini meeliyeeda ku bahaan mujaahidiintana maybwaa si unada kula kulugni gacmo furngana nidhowey maybwaa geeg walnoo halawsan iyo walkala malee barafaa ka jirnaa wayna dhawaay gaanfuro manaanay dhawaay wadankaana roog admayfada intan mustaqbalka yiraasidoo meelaraay ee familkii waalidkii iyo walanqobada fadaa
allah fadligii waxaa marba markii ka dambeysa isa soo taraya maleeshiyaadka firxadka ah ee isaga soo baxaya sufuufta gaalada iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada hogaanka sare ee mujaahidiinta ah iyo odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkeennii duhurnimadan aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu